asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadhe waana xubinteenna murtida maanta ee aan kolba dhinac ka eegno midig aan ka soo rugno ama bidix aan ka soo dabaalno ama aan xasilinno ama aan kayn ku duwno ama shub roob maray oo biyuhu galacyeeyeen oo biyo jiidli aan ku rugno ama haddaanu doonno aan laa kula dhaadhacno ama aan qowraarin ka soo gedino waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhihi karno waa mid ka mid ah gungaadhka afka hooyo hadba dhankii loo dhigo waa xubinteenni murtida maanta ee sida joogtada ah kobtan aynu ugu wadaagi jirnay innaga oo isla dhuuxayna islana dhuganayna islana dheegayna islana dhararsanayna waana xubinteenni murtida maanta ee afkeenna hooyo u ahayd tiirarka tiirdhaxaadka udbageeseedka dhigdhaxooyinka iyo loolkiyo qoriga ama jilkiyo aloolka waa xubinteenni murtida maanta oo a alaaba aynu halkan si joogta ah oogu kulanno middaanan maantana idamka iibi waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo waxaa la yidhi rag meel iskugu yimid ayaa dooday mid ka mid ah ayaa wuxuu ahaa mid aflagaadadah iyo cayda aad iyo aad ugu badan dee dadku waa kala cay badan yahay waana kala aflagaado badan yahay waana kala xishood daran yahay waana kala akhlaaq liita markaad fiiriso oo waxaad arkaysaa nin weyn oo hadlayo oo inuu rabo inuu mahmaaho oo mahmaahda uu ku mahmaahay xitaa ay aflagaado tahay waxaad arkaysaa mid weyn oo hadlahayo oo rabo inuu ilmo yar oo u fariin faro oo waxa uu fariinta ku farayo ay aflagaado tahay iyo mid maaragtay yar oo aan nin weyn ahayn oo kura yar aho mahmaa uu ku mahmaahayo mahmaha murti a ay tahay waxa uu qofka farahayana murti kale ay tahay xigmadda waa loo kala dhashaa iyo murtida akhlaaqda iyo dhowrsiga erayadana waa la isdheeryahayoo waa mid nolosha iyo abuurka bili'aadanku ay ku kala duwan yihiin middaanan maantana arrintaas iyada ah ayaan ku dul istaagaynaa ninka isagii wuxuu ahaa marka nin aad iyo aad u caytama oo caydihiisu badan tahay ha iska caytamee way dhegaysteen nimankii dooda ka dhexaysay ama gartu ka dhexaysay ee wada hadlaayey kamaba ayna buujinninba aayar bay u aamuseen ha iska caytamo waa iska badharaqleeyey suu badharaqdiisii u watay ayaa nin hadalkii qaatay markuu isagu ka baxay ee de wixiisu markii hore macantarabaqash buu ahaae uu ka dhammaaday ayaa nin qaatay hadalka si qabow oo sharafaysan oo caqliyaysan ayuu u waaniyey waano weliba xubin murtiyeed ah taasoo ah mid innaga lafteenna ina anfacaysa wuxuu ku yidhi hebelow nabar eebo wuu biskoodaa laakiin eray xun ma biskoodee ma waa taas og tahay wuxuu ku yidhi hebelow nabar eebo wuu biskoodaa laakiin eray xun ma biskoodee ma waa taas og tahay su-aashaas weydiiyey waa su-aal gar ah ragga laftoodii ninkan maqlahayay wuxuu ku hadlahayey ee qaarkood maaragtay afjigahayey ee qaarkood ay lahaayeen inla afaan kugu oolin lama aamusiyo ee qaarkood lahaa inlan hadalma daacaqundho ee qaarkood lahaa inlan hadal ah ma dhaho ee la yaabanaa ninkan wuxuu ku hadlahayey iyo sidan wanaagsan ee madfaca loogu dhuftay ee loona waaniyey ayay isla heleen kolkaasay madaxa u ruxeen hebelow nabar eebo wuu biskoodaa laakiin eray xun ma biskoodee ma waad og tahay amuurtaas ayaa lagu yidhi nin aan waxbaba ogeyn oo iska caytamayoo dhararaqla ah unbaa laga soo qaaday saasuu madfuucu oogu dhacay isaguna dee waa haddii uu waxgarad yahay saasuu ku tegay waa haddii aad waxgarad tahay haddii kale wiglada tumo hees baa ahaan jirtay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii eebe haddii rabbi idmo waxaa la yidhi webi madhan lagama raadsho malay webi madhan malay lagama raadsho ama webi madhan lagama raadsho malay webi madhan lagama raadsho malay ayay ina leedahay mahmaahdeennan maanta waxaan u malaynayaa dee webi hadduu madho oon biyoba meesha ku jirin meeshaas malay ma joogo marka qofka ka raadiyaayey waa mid ka dhacay amaba aan aad iyo aad aqoon u lahayn malayga iyo meesha uu ku nool yahay ama uu ku noolaan karo